إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah faahfaahin ayaa ka soo baxaysa khasaaraha ka dhashay weerar xalay iyo shalay ka kala dhacay shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe maraykanka ayaa gabar dhallinyaro ah ku dilay duqayn uu ka geystay degmada jilib isagoo dhaawacay dad kale oo ay ku jirto haweenay siddeetan jir ah hay-adda sheegatay inay u doodo xuquuqda aadanaha amnesty international ayaa dalbatay in dib loo soo qabto wasiirka amniga ee jubbaland oo ay ku eedaysay inuu sameeyey xadgudubyo waaweyn waxaa dib u dhaca weyn oo dhanka adeega bulshada ah laga soo sheegaya gobolka afdheer oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysiga itoobiya waxaa dalka shiinaha kusii fidaya xanuunka korona kaas oo saacdihii lasoo dhaafay ay u geeriyoodeen dad aad u fara badan madaxweynihii hore ee kenya ayaa maanta ku geeriyooday magaalada nairobi kadib xanuuno halisa uu muddo la noolaa waa tobanka bisha jamaadul aakhir sanadka kun afar boqol afartan iyo kowda hijiriyada warkii oo dhan faahfaahin ayaa ka soo baxaysa khasaaraha ka dhashay weerar xalay iyo shalay ka kala dhacay shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe zakariya cumar ayaa warkan inoo faahfaahinaya xog dheeraad ah ayaa kasoo baxayso weeraro kala duwan oo ka dhacay deegaanada buufo iyo buurane oo ka kala tirsan gobolada shabeellooyinka xalay iyo shalay gelinkii dambe haddii aynu ku horeyno deegaanka buurane ee u dhow degmada mahadaay oo shalay qarax lagula beegsaday askar ka tirsan ciidamada burundi ayaa waxaa la xaqiijiyey inuu khasaaro ka dhashay inta lahuba waxaa ku dhintay afar askari oo u dhalatay dalka burundi kana mid ah ciidamada shisheeye ee kusoo duulay dalka soomaaliya ciidamadan ayaa markii la qarxinayay ahaa kuwa lugeynayay waxaana qaraxa kadib ay ku mashquuleen inay ururiyaan meydadka iyo dhaawacyada sidoo kale xalay waxa ay ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar ku qaadeen askarta ugandha ee haysto deegaanka buufo ee u dhow magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose weerarka ayaa ahaa mid culus taas oo keentay in ciidamada ugandha ay madaafiic badan ridaan inkastoo aana la sheegin cid wax ku noqotay xogtii ugu dambaysay ee warbaahinta alfurqaan ay ka heshay dagaaladan ayaa xaqiijinaysa inay ku dhaawacmeen laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka askartan ayaa ka mid ah ciidamada difaaca kaga jira caratuurka hore ee askarta ugandha waana midda keentay in khasaaraha ugu horeeyo iyaga uu soo gaaro labada askariba waxaa la sheegayaa in dhaawacooda uu halis yahay maadaama hub culus uu haleelay sidoo kalena waxaana weli inoo suuragelin inaynu helno cadad rasmi ah oo ku aadan khasaaraha gaaray ciidamada ugandha maraykanka ayaa gabar dhallinyaro ah ku dilay duqayn uu ka geystay degmada jilib isagoo dhaawacay dad kale oo ay ku jirto haweenay siddeetan jir ah haashim cabdinaasir ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya diyaaradaha maraykanka ayaa habeen hore waxay duqeyn ka geysteen degmada jilib oo ka tirsan walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka duqayntan oo dhacday xilligii fiidka ayaa wuxuu maraykanku ku boogsaday guri ay reer degan yihiin halkaasoo uu ku dilay qof kuna dhaawacay laba kale qofka uu duqayntan ku dilay waa gabar dhallinyaro ah oo labaatan sano jir ah isagoo sidoo kale ku dhaawacay gabar kale oo shan iyo toban jir ah iyo ayeydeed oo siddeetan sano jir ah dhacdadan kadib wuxuu maraykanku ku faanay inuu dilay rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo warbaahintiisa iyo kuwa sida indhala'aanta u taageera ay baahiyeen wararkaas xaqiiqada ka fog aabaha qoyska ay dhibaatadu gaartay ayaa aada uga xumaaday duqayntan oo uu ku tilmaamay mid arxandarro ah oo loogu bareeray reerkiisa abilaahyaa mahadle alxamdulilah hooyana dhib baa gaari laba gabadhoo anaan dhalan mid waa dhimatay mid hadda isbitaalaa ku jirtaa dhaawac waay gabadha dhimata nuurtaa la dhahaa nuurtaa la dhahaa nuurta kuusow cumar yaa la dhahaa tan kale dhaawacata faadama labaatan jir tan kale faadama waxaa la dhahaa kuusow cumar ayadana shan iyo toban jir waay gabadha geeriyootay markii wax ku dhacayeen xaggee joogtay gabadha geeriyootay markii wax ku dhacay waa la joogay haddiinahay gabadha hadda geeriyooto agteeda wada taagneyn ilaa maqaadir waa ilaahaya macnaha xoogoo yar ilaahana kala baadbaadiyey waa kala waa kala berin gabadha oo geeriyootay intee wax ugu dhaceen gabadha geeriyooto madax madaxa wax ugu dhaceen marka alxamdulilah mid garabka naaskana ugu dhacday kan naaska ugu dhacday hooyana waxaa ugu dhacday cajarka iyo jilibka dhaawacma noo kala sheeg bal magacayooda gabdhaha dhaawacma mid tan oo allah u raxmadaya nuurta kuusow cumar waay waa geeriyootay faadama kuusow cumar tan hadda isbitaalka ku jirto waay oo shan iyo toban jirka ah isbitaalkaay ku jirtaa waxay ka gaareen meeshaan kalxanka iyo inta naaska u dhexaysa hadda xaaladeeda wallahi si xalay u barad waay anaa la barya waa dhafarsanaaye alxamdulilah wax dhib hadda ma arkan laakiin isbitaalka ku jirta wax dhib hadda macnaha ma ku ogeyn yaa kaloo dhaawacmay waxaa dhaawacma hooyadeyd magaceed khadiija maxamed khadiija maxamed geedow toddobaatan ilaa siddeetan inta u dhexaysa meesha waay hooyaday waay waxay waxay gaareen macnaha ee jilibka iyo kan inta u dhexeeya yay jartay lafada raajaa saara inaad dheheen laakiin hilbihiya guruto lix iyo toban qodobaa la tolay sidoo kale waxaa dhacdadan cambaareeyey culummada iyo odayaasha dhaqanka ee degmada jilib kuwaas oo si isku mid ah bulshada ugu booriyey inay ogaadaan in maraykanka uu ayaga u dan leeyahay sheekh balle oo dhankiisa ka hadla arrintan ayaa waxa uu yidhi markay wax kale ku guulaysan waayeen ayaa hadda waxaad arkaysaa waxa weeye gantaalo ayna kor marinaya siiba waxa weeye jirib iyo maxaweye amaakinteeda iyo jubbooyinka waxaan muslimiinta haddaan culummadoodna u dardaarmaynaa yaanaan ka liidanin suxaradii nebiyullaahi muusa la doodaysay markay arkeen waxaan inuusan saxweye sixir ahayn iyo usha uu wato iyo thabaadka iyo muuse oo keligiis iyo haaruun waxay ku yidhaahdeen aamanaa birabbi alcaalamiin rabbi muusa wa haaruun waxaan rumaynay waxa weeyaan caalamiinta rabbigooda rabbigii muuse iyo haaruun calayhima nabiyuna waxa weeyaan salaatu wasalaam ayaan rumaynay maadaama iyagoo iimaanku ku cusub yahay oo hadda fircoon soo kiraysay isla markiiba isbedeleen annagoo muslimiina oo nikaax xalaala ku dhalannay oo awoowayaashay muslimiin yihiin oo iimaanku nugu duxay inaan gantaallo ay soo tuureen beledkeenna ay naga argagaxgeliyaan laa ma dhacayso bal u fiirsada ummadihii naga horreeya waxa soo maray soo ma jeedaan walaalayaa waxa weeyaan qaarkood waxa weye waxaan fircoon ku yidhi la uqaticanna aydiyakum wa arjulakum min khilaaf lugaha iyo gacmahan isdhaaf idiin goynaya waxay yidhaahdeen laa dayraa ma kala jeclin waxaad sheegaysid sidoo kale mid ka mid a waxgaradka qabaa'ilka jubbooyinka oo ay qaraabo ahaayeen qoyskii dhib ku gaaray ayaa waxa uu yidhi goor laba saac iyo adiga qadaadiic laba saac iyo labaatan iyo toban meelahaas qad inay tahay aan jecel inay qadartaan dhacday insha allah de waxba dhe gacan hadde waa waa waa dadka islaamka meel walba u joogo hadde dhibkaa waa jira meel walba insha allah ilahay waxaan ka beynaa insha allah inuu ilahay naga dulqaaday kulley gaaladii iyo saliibiintii kulley xalay dad masaakiina oo shacaba oo guryahooda iska jooga iska cashayna kurdi madfac hadde gabanna waa ku dhimatay maamadii ii sheeg gabadha iyadeedana waa ku dhaawacantay gabar koo dhalatayna waa ku dhaawacantay marka waxaan leenahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun qadarta hadda waa dhacday insha allah ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu ilahay naga dulqaado gaalada iyo dhibkeeda kolley haddee ma aha meeshaan shabaab waa iyo ma yaale waxa waaye ninkii laa ilaha illallah yidhaah ee hawshaan insha allah u taala insha allah raxmaan taana waa qadar rabbi oo dhacday insha allah waana ku qanacsannahay maxaa yeele wax walba dee saacadeeda ku dhammaan insha allahu raxmaan dhibka meeshuu ka dhacay waa xaafadda ayaan darsaana guriga hadda aan deganahay waa guriga labaad ee guriga aan deganahay insha allah dadka dhibka ku dhacana waa dadkaan odaygu ahaa suldaankaan u ahaa weli jif ahaan ay iixina dadka maanta dhibka ku dhacay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun lana kulley waxa ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ka dhacaan insha allah islaamka insha allah meel walba ugu baaqaynaa insha allah in haddee fadhi uusan yaalin walba haddee shabaab waa iyo ma jirta imna qorigiisa iyo aakihiisa inuu qaato insha allah intaasaan kulley ku baajina arrinkan waxaan loo maqlaa kulley ninkii hadda wax ogeena waa ogaanaa insha allah daraataa u dambaysa nin beer jooga madfac ku riday waa kii dhawaayo hadda iisha qoladii salibiintii waa tii habeenkii dhaweyd ay ninkii beerleyda reer cusbooley ay dileen haddana waa tii saddexaad daba tahay insha allah dad maato gurigooda jooga inay duqayso insha allah arrinkaa kulley insha allah raxmaan ilaahay idinkii waa haddii inaan u istaagno waa insha allah waxaan ogaaday qorigiisa uusan ka dhiman insha allah raxmaan dhowaan ayay ahayd markii maraykanku duqayn ku dilay nin beeraley ahaa oo ku sugnaa deegaan u dhow degmada jilib xilli oo weliba ninkaasi salaad casar u taagnaa sidoo kale wuxuu habeenkii xigay dilay nin kale oo beeraley ahaa dhammaan weeraradanna wuxuu sheegay inuu ku beegsaday saraakiil ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab hay-adda sheegatay inay u doodo xuquuqda aadanaha ee amnesty ayaa dalbatay in dib loo soo qabto wasiirkii amniga ee jubbaland oo ay ku eedaysay inuu sameeyey xadgudubyo waaweyn ciidruus sabriye ayaa warkan inoo faahfaahinaya hay-adda sheegatay inay u doodo xuquuqda aadamaha ee amnesty international ayaa ugu baaqday dowladda kenya inay qabato wasiirka amniga ee maamulka jubbaland cabdirasaaq xuseen cabdinuur oo ku magac dheer cabdirasaaq janan siibay tiri maxkamad loo soo taago war ka soo baxay hay-adda ayaa lagu sheegay in marka hore cabdirasaaq janan loo qabtay dembiye culus soddon iyo kowdii agost sanadkii hore loona baahan yahay in cadaaladda la marsiiyo sida ay tiri intaa waxa ay ku dartay inaan la aqbali karin in ninkaas lagu tuhunsan yahay mas-uuliyadda dembiye lidi ku ah xuquuqda aadamaha uu ka baxsado in cadaaladda la marsiiyo intaa kadib waxa ay dowladda kenya ugu baaqday in ay qabato si deg deg ahna ugu gacan geliso dowladda federaalka iyadoona dhanka kale dowladda federaalka ugu baaqday in ay maxkamadayntiisa ay waafajiso waxa ay ugu yeertay sharciyada caalamiga ah iyadoona dib loo ridin si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka ayaa sheegtay in uu cabdirisaaq janan ka baxsaday xabsi lagu hayay labaatan iyo sideedii janaayo waxaana xusid mudan in uu soddon iyo kowdii janaayo ka degay magaalada kismaayo isagoona isla maalintaas diyaarad ku tegay dalka kenya janan ayaa muddo dheer wada shaqayn lalahaa sirdoonka dalka kenya hadalka kasoo baxay amnesty ayaa dhanka kale u muuqda mid ay isaga indhatirayso tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadamaha ee uu maraykanku maalmihii lasoo dhaafay ka geysanayay soomaaliya maraykanka ayaa dad maati ah ku gumaaday jilib iyo nawaaxigeeda oo ay ugu dambaysay gabar labaatan jir aheyd oo madaxa looga jiray isagoona isla dhacdadaas ku dhaawacay gabar kale iyo ayeeyadeed oo siddeetan jir ahaa ma jiraan wax hadal ah oo ay ka tira arrimahaasi waxaa dib u dhac weyn oo dhanka adeega bulshada ah laga soo sheegayaa gobolka afdheer oo ka mid a dhulka soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysiga etoobiya maxamed ciise ayaa warkan inoo faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya gobolka afdheer ayaa waxay sheegayaan in gumaysiga itoobiya oo bulshada soomaaliyeed u horseeday dib u dhac weyn oo dhanka adeega bulshada ah gobolka ayaa noqday mid dib u dhacay tusaale ahaan dhulka webiga shabeelle waxaa dadka ku adag inay isku gudbaan wax kale iska dhaafe waxaa si caadi ah isku gudbi karin iimeyda bari iyo iimeyda galbeed oo uu webiga uun u dhexeeyo dadka ayaa marka ay isaga gudbayaan labada iimey waxay ka wareegtaan dhanka degmada raaso iyagoo lugeynaya boqol iyo konton kilomitir ama waxay webiga ugu bareeraan halista iyagoo raaca doomo aad u liita oo tiirar iyo jiingado laga sameeyey haddaba waa kuwaan qaar ka mid ah doonleyda iyo dadweynaha oo ka warramaya dhibka ay qabaan biyaha markuu xawaaranayo adeeguu degan yahay saasuu u boodaya shaalday u haysa laga dareemi marka ninkaan garanin aan aqoonin aqoon aan u lahayn oo ka baqi oo ka cabsan geedihu ku dhigi khataraha noogu daran oo naga horta naga markuu buuxo biyaha khataro fara badan baan la kulannaa sida geedaho kale nagu dhaca oo doonta bartinka ku qaybin markuu geedka ku aan arkayn intaan arkayn waan ka leexinaynaa laakiinse kuwa aan arkaynin hadda si daraato kale ku aan la ogaan oon la arkaynin baa ku dhacay geedkaasi geedaha biyaha ku dhex yaalla toosna looma garanayo markuu doonta buuxdo oo lagu fadhiisto miisaanta hoos markay u gaadho kan biyaha hoosta ku jira geedka ku jira kaasaa ku dhici khataraha nagu soo wajaho markuu buuho unbaa u daran xilligan markay tahay meel fog baad waxa walba iskaaga arki ama yaxaasyada wax oo dhanbo yaxaaska lafihiisa dee inta badan isagoo jiifa annagoon arkayninoo shaqada ku jirno waan ku istaagna haataa dhowr qof haataa ilkaha taabsiyeyn waa jirtaa laakiin ilaahay baa ka badbaadiyey degmada iimay bari xaafadda labaad caqabadaha webiga lagala kulmo waxaa ka mid ah xilliga roobaadka webiga aad iyu buuxsamaa dee doon in lagu furo may lama mari karo wax doon ahoo magaranaysaa caadi ahoo kaabiyadan ma ay jirto caqabad halkaasay naga haysataa xiliyaha kale ee magaranaysaa uu webigu diraacdii yahay lug ayaa waxbaa lagu marinaya webiga shabeelle ayaa inta badan ku fataha deegaano badan oo ka tirsan iimeyda taasoo dhibaato ku keentay dadweynaha wakhtiyaha fatahaadaha uu keeno dee webiga ayuu ku baxay oo kor iyo hoos buu ka maraa qawleeyadu way waxdiri lahay webigu wuu jiidhaa oo way ku barakacaan hadda sidoo dayrtan hadda roobkii ahaa aad iyo aad buu fatahaad u sii daayo webigu gobolka afdheer ma lahan wax laamiyo ah sidoo kale qaar ka mid ah degmooyinkiisa ayaanan lahayn ceelal biyaha laga cabo iyo koronto waxaana ay dadku ku nool yihiin nolol mugdi ah dhibaatadan ayaa waxaa ugu wacan gumaysiga xabashada etoobiya etoobiya waxay dadka dhulkan ku dhaqan ka qaadataa canshuur sidoo kale qofkii isku xilqaamay inuu deegaanka horumariyo waa ay xirtaa amaba waa ay tarxiishaa dalka shiinaha waxaa ku sii fidaya xanuunka corona kaas oo saacdihii lasoo dhaafay ay u geeriyoodeen dad aad u badan tirada dhimashada cudurka coronavirus ee dalka shiinaha ayaa gaartay afar boqol labaatan iyo shan ruux halka tirada dadka cudurka uu soo ritay ay kor usii dhaafayso labaatan kun soddon iyo siddeed qof iyadoo xanuunka uu kusii fidayo magaalooyin iyo gobollo horle markanna waxaad kusoo dhowaataan xubinta ganacsiga maxamed cali aadan ayaa soo gudbinaya تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad sicirka suuqyada waaweyn ee dalka maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa sicirkii ugu dambeeyey suuqa bakaaraha ee ah suuqa ugu weyn suuqyada soomaaliya saliid caddeyd haddaan ku horrayno waxaa maanta jirgaankeedii la iibinayay labaatan dollar iyo bar sokorta loorkeedii kontonka kiilo waxaa la iibinayay afar iyo labaatan dollar bariiska waxaa la iibinayay loorkiisii labaatan dollar halka burka loorkiisii uu suuqa bakaaraha ka yahay labaatan dollar baastada nuuceeda loogu iibsiga badan yahay waxaa maanta la iibinayay kartuunkeedii lix dollar makaroonida nooca yaryar waxaa kartuunkeedii la iibinayay lix dollar dhibic saddex timirta nuuceeda v i b da loo yaqaano waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay sagaal dolar dhibic toddobo caanaha ankorka waaweyn waxaa maanta kartuunkii la iibinayay boqol iyo kow dolar xilwa waa siddeetan iyo saddex dolar halka bahgi uu kartuunkiisii suuqa bakaaraha ka joogo lixdan iyo toddoba dolar oomada haddaan eegno nuuceeda ugu wacan waa koob iyo toban dolar dhibic labo markaana haddaan u wacano dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii doolar lagu bedelayay labaatan iyo shan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dolar waxaa lagu qabanayay laba milyan shan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan iyo lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah intaa ayaan kusoo gebagabaynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
ugu dambayntiina wararka ka imaanaya waddanka kenya waxay sheegayaan inuu goordhow magaalada nairobi ku geeriyooday madaxweynihii hore ee waddankaas daniel arab mooy geeridiisa waxaa xaqiijiyey xukuumadda dalkaas iyadoo bilowday baahinta astaamo ay ku muujinayso inay murugsan tahay warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa naga intaa dhegaysigiina na waad ku mahadsantihiin